laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaanad weli naga dhegaysanaysaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee cawayska washington caasho cuud ayaa inoo haysa
dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana waxaan idinku hayaa sharikadaha duulimaadyada ah oo loo soo jeediyey in rakaabka ay kula xisaabtamaan miisaankooda si loo hakiyo cayilka xaddhaafka ah waxaan sidoo kale idin hayaa dhegaysta joogta magaalada muqdisho oo tix gaaban kaga jawaabaysa heesta aaway ee ay ku luuqayso fannaanadda faadamo duur sidoo kalena barnaamijkeenna caawa kama marna dhinacii suugaanta iyo fanaaninta kuwooda loogu jecel yahay
maxamed salaabaan oo xidiga soomaaliya ugu jeceshahay aniguna wakhtiga aan cusbaa aad baan ugu faraxsanaa markii la yidhi waad la qaadaysaa waan iskala garan waaya waa fanaanada caanka ah ee hibe maxamed oon caawanah qayb kale oo aad u xiiso badan aan idinka hayo waraysigii uu magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka uu kula soo yeeshay waryaheenna cabdulaahi nuur colombo waa caawayo cawayska todobaad ka hor dhegaystow waxaad barnaamijka cawayska washington ku dhegaysateen waraysi aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee faadumo duur oo magaalada muqdisho degan hees ka mid ah heesaheeda ee aan idinku maqashiyey barnaamijkanna waxa ay ahayd heesta aaway oo ay ku luuqayso fanaanadda dhegaystee lagu magacaabo seynab xaaji axmed oo ah ardayad wax ka barata ah jaamacadda muqdisho ee ku taalla magaalada muqdisho ayaa waxa ay tiri heesta aaway ee faadumo duur ayaan jeclaa inaan wax ka idhaahdo saynab waa kusoo dhaweyneynaa kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa ku dhawa caasha walaal waxaa rabay ina oo barnaamijkii oo barnaamijka caweyska habeen dhexdaasa waxaa ka dhegeystay abaar faaduma duur oo iyadoo la wareysanayo muqdisho joogto oo ka sheekeynaysa muqdisho iyo nimcadeedu waa gartay marka waxaa waxaa waxaa dhegeysta iyadoo oo heesta aniga gaari soo jiidato waxawaa heesta ay lahayd ee aawey eedheysa inan isla socdeen ay wax wadawadeen ay waysaneed eedheysa aawey abaayo ninkii idhihi jiray aawey eedheysa haye marka taasaa jeclaystay ina oo maanseer ugu jawaabo ani anagoo labadeenaga muqdisho joogno laakiin waxaa raba v o a inay dhexdeena isku kiin xirto inay v o a isku kiin xirto aada iyo aad wayba isku kiin xiraysaa haye inay ku dhegeysan doontana waa rajeynaya haye marka waxaa jeclahay ina sidaa ufahmay marka aniga maanseera uu jawaabayo marka sidaa ufahmay wa waa kana hadda marka waxaa ku yiri anoo jawaabaya allaha u naxariistee aamus adkaysiga samir wadee aamus arkaysaa hubaalee aamus uurku taalada qeybsanee aamus alihiisaa u doorta aag qeyr qabee aamus aadi ha u arkin arrinkee aamus ereedaad aaway ku abyaysii arxankeynanahaa i kiciye aamus abaayo faadumo ina duure aamus waagintaas haye marka heestii aaway ay lahayd waad aad aad aad waxaad ugu soo dirtay mid aad ku samirsiinayso aada iyo aad aada iyo aad inaan la jirno oy arrinka aadi u arkin gar aadi waxbaa mogtahay gardaro inay u arkin arrinka oo aliis u doorta aag qeyr qabo adkaysiga samirka ay wado oo uurkutaalada aan la qeybsano ereyada ereyada ay ku abyaysiiye arxankeenama inuu isoo kiciyaa usheegay marka waa garta marka waa ka fadhin weyda calaacalka faadimo duure aaway ay lahayd baad ka fadhin weyda aada iyo aad aada iyo aad waa tahay aad baad umahadsan tahay saynab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddii dhegaystow aad marka aad safrayso aad wax badan ka fekeri jirtay inta uu leeyahay xamuulka aad wadato caawana waxaad ku darsataa inaad ka fekerto inta uu miisaankaaga shakhsiyadeed leegyahay haddii aad miisaan badan tahay ku talagal in aad bixin doonto lacag ka badan inta uu bixinayo kan kaa miisaanka yar amaba kaa dhuuban waa arrin la yaab leh brofesor norwejian ah oo ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha ayaa tala ahaan waxa uu ugu soo jeediyey shirkadaha duulimaadka in rakaabka ay kula xisaabtamaan miisaankooda oo sida xamuulka ay sitaan oo kale iyagana la cabiro culayskooda kadibna lacagta laga qaadaya lagu saleeyo miisaankooda intuu leegyahay brofesoorkan ayaa tala soo jeedintiisa waxa uu cuskaday maadaama aad dhib weyn loogu qabo waddamada reer galbeedka gaar ahaan waddankan maraykanka miisaanka xaddhaafka ah oo ay dhacdo in dad badan lagu sameeyo qalliin lagu dhimayo hilibka jirkooda saaran qaar loo jebiyo gidaarada qolalka ay degan yihiin kadib markii uu ku yaraaday albaabkii guriga qaarna ay socod iyo bulshaynba ka quusteen ay tala soo jeedintiisu ay leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin in dadku ay ka fakaraan sidii ay ku xakamayn lahaayeen miisaankooda islamarkaana ay ku horumarin lahaayeen caafimaadkooda markaa iska jir dhegaystow haddii miisaankaaga uu yaro kordho safarna uu ku soo galo lacagta jaabka ku jirta xoogaa yaro badso qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan idinku maqashiinayaa qayb labaad oo aad u xiiso badan oo ka mid ah waraysiga uu waryaheenna cabdulaahi nuur maxamed colombo dhowaan kula soo yeeshay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka cabdulaahi iyo hibo dhagaha dhegaystayaasha adinka idiin furan yihiin magacaaga oo dhammaystiran waa hibe maxamed hudoon laakiin bulshada soomaaliyeed ee fanka jecel waxay ku yaqaanaan naanaysta ah hibanuura sidee bay kuga baxday naanaystaas hiboy hibanuura waxay igu baxday sanadihii seventy three seventy four seventy five heesa badan oo aad dalabaadka ugu badan baan qaadi jiray marka had iyo goorna cawke aad iyo aad baa loo jeclaa axmed xasan cawke markuu sheegayo dalabaadka anigana wuxuu igu wici jiray magacyo badan oo ay ka mid tahay hiba dheeman hiba qoordheer hiba nuura maalin maalmaha ka mid abaa dibadna daaragtarkii idaacadda haystay cawke u yeedhay wuxuu ku yidhi inantan magacyada badaneed u wacdeed ku wacdo ee ka mid yihiin hiba qoordheer hiba dheeman iyo hiba nuura looma baahnee magac unugu yeedh marka cawkana wuxuu yihi anigu sidaan u jeclaaday aan ugu dhawaaqaa dadka daaragtarka u xanaaq wuxuu yihi cawkow wareeji barnaamijka salaamaha haa salaamaha cawka wuu wareejiyey nin kale ku wareejiyey mar alla markuu wareejiyey bulshadii shanta soomaaliyeed joogtay waxay isku bedeleen halkii heesaha laga dalbanayay cawkaan rabnaa cawkaan rabnaa cawkaan rabnaa awkaan rabnaa markay isku bedeshay maalintii dambe uu yeedhay daaragtarkii ile bulshadaa ka adage wuxuu hi awka waa layga heliyey dadweynaha aad kuu jecel marka haddaba waxaan isku haynana inantan magacyada badaneed ku wacda bay ahayd magacyadii aan dhiil wadagalle mid kala soo ha markaa de waa daaragtarkii idaacadda moog tahay wuxuu hi bal waan kasoo fakaraya oo kusoo noqda wuxuu hi hagaag mid baan kala soo haraya kaawun inantan ugu yeedh buu yihi hibanuura hibanuura siduu lahaa hibanuuradii baa igu dhegtay marka
dhinaca heesaha wadaniga lafteeda kama maqnayn oo haddii koox koox loo qaadana waxaad ka mid ahayd hablaha sida weyn ee codkooda uga dhex muuqday markii alla u naxariistay madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre uu xukunka la wareegay heese wadani ah ayaad qaaday huballo kala duwan sida maxamed suleybaana ayaad wada qaadeen hees heestaas oo la yidhaahdo gobonnimada heestaas yaa sameeyey hibow heestaa waxaa sameeyey allaha u naxariistee abwaan geeriyooday oo aad qaali u ahaa ummadda soomaaliyeedna qaali ugu ahaa waa xuseen faarax allaha u naxariistee laxankana waxaa sameeyey isla maxamed silabaan ana waxaan ku faraxsanaa inaan la heeso maxamed salaabaan oo xidiga soomaaliya ugu jeceshahay aniguna wakhtigaan cusbaa aad baan ugu faraxsanaa markii la yidhi waad la qaadaysaa waan iskala garan waaya
goormayd markaa heesa waktigaas heesta waxaanu qaadnay toddobaatan iyo saddexdii waxaa kaloo jirtaa hees qolka lagu kaydiyo heesaha ee radio muqdisho aad ku duubteen sanadkii aan filayo kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii inuu ahaa heesta oo la yidhaahdo gocasho axmed cali cigaal ayaan filayaa inaad wada qaadeen heestaas yaa sameeyey maalif la odhan jiray cabdi casiis takhare oo ka tirsanaa kooxda iftin laxankana waxaa sameeyey axmed cali cigaan
mu'alif la odhan jiray cabdi casiis takhare oo ka tirsanaa kooxda iftin laxankana waxaa sameeyey axmed cali ciidaan siduu abwaanku noo sheegay heesta abwaanku wuxuu ahaa abwaan haddana wuxuu ahaa macalin wuxuu tegi jiray gobolada eeljaallaha muxuu ahaaye jalambood midka beledweyne midka kismaayo ka hargeysa ka boorama ka eergaabo inta maaragtay iyo intuu ka boosaaso ka baydhabo wax alla waxa eeljaallaaba kormeer ku mari jiray marka guud ahaan dalkii oo qurux badan oo isku duba dhacay iyuu arkay wuu qiirooday siduu noo sheegay waana markii dalkeennu ugu qurux badnaa maaragtay aad dowladdii markaa joogtay wax soo saarka iyo beeraha iyo iskugu taxallujinaysay cuntana aanay dibadda inooga iman jirin marka abwaanku siduu noo sheegay qiiro ku sameeyey heesta sida dee midhahaba ka muuqata anigana markaa markii hore waxay sarkay higaal iyo iyo cabdicasiis takhare heesta markii la laxankii loo sameeyey waxay ii doorteen markaa inaan cigaal la qaado
dhalinyaro gabdhiyo wiil sida gaas cartamayo geylami maaragtay golii barbartiiyo xaruntii guddoonshaha golii barbartiiyo xaruntii guddoonshaha dhalinyaro gabdhiyo wiil sida gaas cartamayo geylami maaragtay
heestaasi gocasho iyo codadka macaan hibe maxamed iyo axmed cali cigaal ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan toddobaadka dambena haddii aad laydmo waxaan idiin hayaa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid a waraysiga uu waryaheenna cabdulaahi nuur maxamed colombo la yeeshay fanaanadda hibe maxamed hudoon hibe nuura inta ka horraysana nabadgelyo
uuldaradii la soo maray ma garwaaqsatado mawguuxdadu udiideenna talisaba kurtaa mawducayso ma ku galay kalgacayl ma ku galay gurta mawducaysu gacayl ma ku galay kalgacayl ma ku galay
barnaamijkaasi xiisaha leh ee caweyska washington waxa aad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda waxaana isgu kaasoo duuday caashe ibraahim caashe cuud oo halkana nagala socodsiinaysay halkaaad kala socoteenna waa v o a